sida waxaan isku dayi doonaa inaan wax ka tilmaamo qisaska qur-aanka ku soo arooray ee uu alle subxaanahu watacaala kaga warramayo haweenayda ama gabadha ilaahi subxaanahu watacaala qisas badan buu qur-aanka ku tilmaamay qisaskaasi oo loogu talagalay inay amhila ama tusaale u noqdaan dadka muslimiinta ah qisasku waxay u badan yihiin ambiyo ilaahay uu ka warramayo laakiin markay gabadha noqoto ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu tusaale ugu sameeyey haween badan oo uu qur-aanka kaga warramay haweenkaasoo isugu jira kuwo faashilaad ah oo aan ku guulaysanin wixii uu alla faray subxaanahu watacaala iyo kuwo ku guulaystay wixii uu alle faray subxaanahu watacaala waxaan jeclay markaasi inaan tilmaamo aayaadka qur-aan ee kala gedisan ee mas'aladaasi ka warramaya iyo waxyaaba ay sheegayaan qisada koowaad aan tilmaami doonaa waxay tahay isagoo alle subxaanahu watacaala ka warramaya gabadh mu'minada oo alle iyo rusushiisiiba rumaysay oo ka door biday nolosha adduunyo dhammaanteed aakhiro ka door biday waxa ilaahay qur-aanka ku tilmaamaya wadaraba allahu mahala liladiina aamanuu imra'ata fircawn id qaalat rabbi ibni lii cindaka beytan fi ljanna wanajinii min fircawna wacamalih wanajinii min alqowmi aldaalimiin labadasi aayadood ee qur-aanka fii suurati taxriim ku jira ilaahay wuxuu kaga warramayaa imra'atu fircawn gabadhii aasiyo lo odhan jiray imra'atu fircawn waxay u dhaxday amase la joogtay nin boqor ah oo qooqay oo kibray oo ilaahnimo sheegtay oo sheegtay dadka inuu ku yidhaahdo ana rabbukum ulacla sheegtay inuu yidhaahdo maa calimtu lakum min ilaahin hayri ilaah aan aniga ahayn oo caabudaan ba idiin garan maayo waxay ku dhex noolayd mujtamac gaalo ah oo gaalnimadaasi ay ka dhab tahay dabeetana ilaahay subxaanahu watacaala qur-aanka wuxuu inoogu tilmaamayaa inay gabadhi keligeed waajahday mujtamaca dhammaantiiba inay boqortooyadii iyo gurigii fadfaadkii ay ku jirtay dhulkuu ku faanaya uu lahaa alaysa lii mulku misr ama uu sheeganayay boqortooyada misar iyo anhaartan dareeraysa dhammaantood inuu isagu leeyahay waxaasoo dhan waxay ka door biday alle subxaanahu watacaala iimaankeedu wuxuu kalifay markaas in la dhibo la cadaadiyo la garaaco laakiin waxay ka door biday in ilaahay guri janno uga dhiso adduunka iyo wixii yaallay iyo gurigii boqortooyadoo dhan aakhiro gabadha tani waxay tusaale u tahay gabadh kastaoo ku andacoota ninkaygaa gaal ahaa ama reer gaala baan ka dhashay ama bulsho gaala ah baan ku dhex noolaa ama boqor gaala baan ag joogay inaanay aakhiro helaynin xujo ay ku xujooto maadaamay ka suurtowday haweeney inay ka hor iman karto iimaankeeduna uu ka hor keeni karo ninkii markaa dunida ugu qooqanaa ee cid walba leynayay kaasi waxay tusaale u tahay inay gabadha muslimadahi shaksiyad ka madax bannaan ninka leedahay hadday iimaan tahay iyo hadday gaalnimo tahayba qofka dumar inay leedahay aakhirana in kaa lagu xisaabinayo inaan lagu xisaabinaynin bulshaday ku noolayd baa bulsho xun ahayd ama ninkii qabay baa nin xun ahaa ama dowlad adagoo gaala ah bay la noolayd ee inay suurtagal tahay haweeneyda muslimka ah inay ka hor timaado intaba iyadoo ka doorbidaysa diinteeda adduunka iyo dhaldhalaalkiisoo dhan asiya markaa waxay tusaale u tahay qof kasta oo haweeney ah oo muslima oo guryaha janno ka door bida dhaldhalaalka adduun lagu hayo dhammaantiiba qisada labaad aan tilmaamaya waxa weeyaan qiso kale oo ilaahay qur-aanka ku tilmaamay waa qisa ilaahay uu qur-aanka raadkii haweeneydaasi ay ka tagtay uu ku qoray waa wax runtii aada u yaab leh inaad aragto qof bini aadamah oo gaadhay mansilo uu alle ka warramo oo warkeeda bini aadamkii ka dambeeyey uu sheego waa haweenaydu qabay nebiyullaahi ibraahim calayhi salaam um ismaaciil haddii haweentii hore iimaankeedii fitna lagu itixaamay uu gaal ku hor yimi gabadha tanna waxaa lagu itixaamay ilaahay awaamirtiisa say u qaadanayso iyo mas'alo bini aadamka aada ugu adag oo inta badan ah waxa diinta dhaafiya yacni masaa'ilkan waxaan tusaale ugu soo qaadanaya waa waxyaabaha fitanka ee dadku inuu diinta ka weecdo ku kalifa walidaalika inaanay xujo helaynin dadka kani maadaama ay haween kaleoo muslimaba ka tallaabsadeen tii hore waxaan usoo qaadanay xukuumad faasida ama dowlad mutajabiroo diin diidan iyo mowqifkay gabadha muslimadii iska taagi karto qisada labaad waxaan usoo qaadanaya haweenay muslima oo odaygii qabay uu ka tegey oo uu meel lama degaa kaga tegey oo aanu hanti iyo raashin iyo waxba toora uga tegin laakiin uu u sheegay in ilaahay amarkiisu sidaa sheegayo oo tawakul la timi oo ilaahay tala saaratay rumaysatay hadday ilaahay tala saaratay inaanay waxba waayeynin oo dabeetana ilaahay badbaadiyey qur-aanka ilaahay laba meeloodba qisada haweenta tan laba sifuu ugu tilmaamaya mar ilaahay wuxuu ka waramaya ina asafa waalmarwa min shacaa'ir illaah marna ilaahay wuxuu ka waramayaa nebi ibraahim oo leh rabbanaa inii askantu min duriyatii biwaadin gayri dii zarc cinda beytika almuxaram rabbanaa liyuqiimu asalaata fajcal af'idata min annaasi tahwi ilayhim waarsuqhum min asamaraati lacalahum yashkuruun qisadatan haddaynu soo aroorino sida uuu soo arooriyey imaam albukhaariy fii saxiixihi can ibni cabaas siduu uga soo arooriyey xadiis dheer oo maxalu shaahidka aynu qaadan doonno wuxuu leeyahy ibnu cabaas maki waxay ahaan jirtay meel lama dega ah waan cidi joogin dabeetana nebi ibraahim baa haweenaydiisii soo kaxeeyey haajiro la odhan jiray iyo wiilkay dhashay oo yaroo murjaco ay sidato oo nebi ismaaciil ah wuxuu keenay meeshaas maka la yidhaahdo oo ambaad iyo biyotoona lahayn cidina ka agdhoweyn markuu keenay wuxuu la yimi qarbad ama sibraar biyo ah weel haraaga oo biyo ku jiraan iyo mid leeg oo timir ah laba weeloo quru u sida reerka oo midna timiri ku jirto midna biyo ku jiraan dabeetana intuu meel cidlo ah dhigay nebi ibraahim ayuu iskaga tegey haweenaydii waxay ka yaabtay meeshan ibraahim intuu dhigay uu kaga tegey ibraahim markuu dhaqaaqay bay ka daba timi waxay ku tidhi ayna tadhab watatrukunaa bihada alwaadi aladii laysa fiiha aniisun walaa shay nebi ibraahimow xaggaad qabanaysaabay ku tidhi ma waxaad nagaga tegaysaa dooxada tan lama degaa ah ee aan cid la weheshado iyo ciditoona joogin ma halkaasaad nagaga tegaysaa nebi ibraahim lamuu hadale wuu iska socdo way daba socotaa iyana markaas iyadoo weli su-aashii weydiinaysa waayo caqliga caadiga ahi waxaa la yaro baciida meel cidloo lama degaa intuu nin xaaskiisa geeyo oo ilmo caruura uu dhalay dhigo inuu ka dhaqaaqo meeshuna ay tahay meel ay cid ay weheshato iyo cid ay taageerataa toona aanu joogin markay aragtay ibraahim inaanu u soo jeesanaynin ayay su-aal kale weydiisay allahu amaraka bi haada bay ma ilaahay baa sida tan ku faray nebi ibraahimow intaad halkaana dhigto inaad naga tagto ma wax alla ku faraybaa subxaanahu wa tacaala wuxuu ugu jawaabay nebi ibraahim markaa nacam haa ilaahay awaamirtiisaa fulinaya ilaahayna saasuu yaabo nebi ibraahim oo ilaahay qur-aanka in badan ku tilmaamaya kuna sifaynayo in alla imtixaanaad badan oo kale nooca mariyey imtixaanadii oo dhanna inuu ku guulaystay ilaahayna uu qur-aanka ku tilmaamayo inuu imaam ummadda looga dhigay markaasi ayaa waxaa qur-aanku inoo sheegayaa in badan in caruurtiisii lagu itixaamay mar la yidhaahdo meel cidlaa dejiyo kaga tag oo ilaahay ku eegayay bal waxa uu ka yeela awaamirta ilaahay mar la yidhaahdo markuu ilmihii yaraa xoogaystay ee xoogaa leekaaday gowrac oo haddana ay aada u adagtay nin haweenay iyo nimaan hore u dhalin ibraahim waxaa laydhaha da aada u dambayso sideetanka dhaafsiisan buu ilmaha ku dhalay da-daa ilmihii uu helay in la yidhaahdo gowraco u aqbalo ayaa ilaahay ku tijaabiyey nebi ibraahim intaba wa ibraahim aladii wafaa baa ilaahay qur-aanku tilmaamaya ama faatamahunna baa ilaahay sheegaya wax allaaliyo wixii imtixaan alla mariyey wuu dhammaystiray nebi ibraahim ilmihii iyo gabadhii intuu meeshii dhigay buu ka dhaqaaqay haweenaydiina su-aasha abay weydiisay allaahu amaraka bi haada intaad cidlana dhigto inaad naga tagto ma ilaahay baa ku faray subxaanahu wa tacaala nebi ibraahim haa buu ugu jawaabay sida tan alla i faray waxay ku jawaabtay iyaduna idan laa yudayicuna hadduu ilaahay sidan ku faray alle nama dayacayo waxay qadiyadda tani ka warramaysaa gabadha muslimadda ah oo ay misaal ugu tahay qof kastoo muslima gabadhan siduu iimaanku u buuxiyey eey ilaahay ugu kalsoonayd ee ay rumaysnayd amar alle inaan lagu qadin wax alle uu faray qofka muslimka ahi inaanu ku hoogin fulinteeda walow isagu hays yidhaahdaba mararka qaarkood armaanay mustaqbal fiicani kasoo muuqanin meesha tan laakiin haweenkani ilaahay awaamirtiisa ku kalsoonay waxay tidhi ibraahimo mar haddaanay adiga arrintani taladaada ahayn ay tale xagga alle ka timid tahay ilaahayna uu ku amray halkaa deji haajiraya ilmaheedaoo ka tag alla uu ku amray subxaanau watacaala ilaahaynama dayacayo markay ilaahay awaamirtiisii fulisay ayuu ibraahim iskaga dhaqaaqay meel yaroo taaga markuu gaadhay ee uu iyadii ka qarsoomay ayuu soo jeestay xagga beytullaahi alxaraamka isagoo soo eegaya oo ilaahay baryaya oo le weedhaha kan ilaahay qur-aanka kaga warramaya ah rabbanaa innii askantu min duriyatii biwaadin hayri dii zar isagoo le ilaahayo waxaan dejiyey dhashaydiiyo reerkaygii waxaan dejiyey dhul aan beer lahayn oo lama dego beytullaahi alxaraam ah ilaah waxaan u dejiyey inay salaada oogaan ee dad adigu u soo iil oo u soo kaxee oo ku arsaaq midho waxay mudan yihiin la arkee yacnii inay ilaahay u mahad celiyaan inay shukri la yimaadaan ilaahay buu sidaa ugu bariyey subxaana wa tacaala haweentii alle amarkiisa qaadatay maxaa ku dhacay marka waxaa dhacay biyaheedii bay iska cabtaa iyo timirteedii iyo intii ilmaheedana naaska iskaga duwataa laakiin aakhirkii biyihii gabaabsi bay noqdeen oo way madheen ilan wuxuu qarbad quru ahaaye meel laga soo dhaamiyaana ma jirto way haraad markay haraadee silecdayna waxa go-ay naaskeedii ay nuujinaysa ilmihii yaraa ilmihii yaraa ee haysatayna waa laba bogleeyey markaas oo isna waa janqalmay ama waa gaajooday oo haraadoo nafti isugu timid haweentii ilmihii way eegi kari weyday yaraa ee baahidu haysay dabeetana iyadoo necbaysanaysa ilmahan sii rafanaya inay aragtay iskaga dhaqaaqdo waxay fuushay kurta yar ama buurta yare la yidhahdo asafa ayay isdul taagtay dabeetana waxbay eegeestay waxba way arki weyday dib bay uga soo daadegtay dooxada yarbay soo martay iyadoo daalan oo marada tafta haysoo rooraysay soo dhaaftay buurta kale marwo laydhaha ama kurta kale kasoo horjeeday istaagtay hareerahay eegtay waxba way arki weyday tii ay ka timi bay haddana tidhi bal ku quusoo dib ugu noqo un kolna safay tagtaa kolna dib bay uga soo noqotaa ee marwey tagtaa ilmihii yaraa ee haraadanaayee naftu haysayna way eegi kari weyde way isdultaagi kari weyde markay toddoba jeer meeshaasi carartay ayay markaasi maqashay hadal hadalkii markay maqashay bay iyadu nafteedii isla hadashay iyadoo leh fahim bal-aamubay isku leedahay iyadii keligeed baa isla xanshashaqaysa bal waa kan codbaxayaa dhegaysatidhi hadalkii markay maqashayna waxay ku tidhi ay dhegdhegaysatay qad asmacta in kaana cindaka khawaas markay ogaatay in cid caqli loo nooli la hadlaysay waxay tidhi war wax waad maqashiisay haddaad tahay mid gargaar haya ama mid wax gargaari kara haddaad tahay warkaagii waan maqlay bay ku tidhi wuxuu noqday malag ilaahay usoo diray subxaana wa tacaala dabeetana malagii sida riwaayadda xadiidkaasi tilmaamayso bicaqibi aw bijanaaxi garabkiisa ama cidhibtiisa ayuu ku dhuftay dhulka dabeetana ilaahay biyuu uga soo burqiyey biyihii meesha ka soo burqaday gabadhii way haraadanayde ayay bilowday intay ka cabto inay istidhaahdo qarbadkana hore u dhaanso biyahan yar intaanay kaa gurin oo kale biyihii bay qurufaysatay oo gacmaha dardarsatay oo ay u samaysatay xawd iyo dar yar oo biyuhu u shubmaan waa il burqanayse darkii yaraa ama xawdkii yaraa markay waxooga ku shubmay ayuu nebigu wuxuu laha calayhi salaatu wasalaam ilaahay ha u naxariisto ummu ismaaciil haddii aanay gacanta dardari lahayn ama haddaanay xawdkaasi samayn lahayn la kaanat zamzamu caynan maciina zamzamku wuxuu noqon lahaa il biyo ah oo socota ayuu zamzamku noqon lahaa haweenaydii meeshii way ka cabtay waanay haraad goysa nebigu calayhi salaatu wasalaam markaasi wuxuu leeyahay xadiidu ku tilmaamayo fadalika sacyu nnaasi baynahuma fadalik sacyu nnaas baynahuma kaasi waxa weeyaan buu nebigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam sacyiga maanta la sacyiyo labadan buurood dhexdooda yacni haweenta tani waxay waajahday nolosha oo waxay ku waajahday inay ilaahay awaamirtiisa qaadato oo ay raaci karto iyada oo kalsooni alle ku qabta iyada oo aan haysanin cid u gargaartoo kale iyadoo waxay haysataa uu qarbad biyaa iyo qarbad timira yahay bay aqbashay ilaahay amarkiisa inay lamadega ku degto ilaahay wuxuu ugu abaalguday inuu ceelka maanta zamzamka la yidhaahdo ee uu nebigu ku tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam maa u zamzami limaa shuriba lah xadiiska xasanka ah biyaha zamzam waa wixii loo cabo uu nebigu ku tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam ceelkaasi waa islaantan barakadeedii waxa uu alla inoo tilmaamaya subxaana wa tacaala gabadha tani camalkay samaysay si khaalid looga dhigo yacni gaaladu dadkooda dhinta waxay isku dayaan si loo waarsiiyo sanam yar iyo taalle iyo waxaasay u sameeyaan laakiin islaamku taa wuu khilaafsanyahi waayo aragga qofku maaha waxa wax taraya waxa wax tara waa taariikhda iyo cibarka iyo wuxuu qofku ka tegey walidalik baa islaamku wuxuu yaqaana qofka in taariikhdiisa la takhliidiyo laakiin suuraddiisa aanay waxba macnaynaynin ilaahay subxaana wa tacaala haweentaasi kitaabkiisa qur-aana buu soo dejiyo u kaga waramaya bal eh arkaanta islaamka ee shanta ah mid ka mid a acmaasha la qabto ayaa ilaahay wuxuu ka dhigay islaantaasi halkay oraday inuu noqdo si dib qof kasta oo muslimi uu xasuusto qofku hadduu ilaahay tala saarto oo alle awaamirtiisa fuliyo inaanu marnaba hoogaynin si qof kastoo muslima u xasuusto walidaalik baa layidhi malaayiinta muslimiinta ee xajaysa qof kasta oo muslim oo xajaya bayna asacyu bayna safa walmarwa ha carara baa layidhi oo cinda alculamaa bacduhum ay leeyihin waa ruknun min arkaani alxaj oo laa yasixu alxaju ilaa bihi wa bacduhum ay leeyihinna waa waajib min waajibaati alxaj oo haddii laga tago dam baa waajiba madaahib alculamaa ay tilmaamaan waxay taasi tilmaamaysaa waa haweeney uu ilaahay itixaamay uu ku itixaamay nolosha inay waajahdo oo nolol adag waajahday iyadoo fulinaysa ilaahay awaamirkeeda walidaalik baa malagii markuu biyihii u soo saaray wuxuu ku yidhi laa takhaafu dayca ha ka baqina inaad dhuntaan ama dhib inaydin soo gaadho fa inna haadaa bayt ullah aw fa inna haahunaa bayt ullah halkan waxaa ah ilaahay gurigiisii oo wiilkan yar ee aada haysato iyo aabbihii dhisi doonaan idan gabadha tani waxay tusaale u tahay iyana qofka mu'minka ee ilaahay awaamirtiisa fuliyaa inaanu hoogaynin tii horena waxay tusaale u ahayd gabadha mu'minadda ahi iimaankeeda inay dhaafsiisato adduun dhammaantii oo haddii masaalixda dunawiga ee yar iyo iimaankeeda iyo caqiidadeedu iskhilaafaan inay door bido iimaankeeda qiso kale ayaan jeclayana inaan tilmaamo waan dul marayaa qisaska qur-aanka ku yaalla qaar ka mid ah ama dhowr anigoo uga jeeda inaan idin xasuusiyo uun waxaa ilaahay qur-aanka ku sheegayaa haweeney aan qur-aanku ku tilmaamin nebi laakiin qur-aanku uu qoray karaamadeedii karaamaadkii ka dhacay ayaa ilaahay kitaabkiisa qur-aanka ah ku tilmaamo khaalid kaga dhigay waa haweeney dhallinyaro ah oo aan laba guursan oo inan ah waa maryama maryama hooyadeed baa ilaahay bariday saynu naqaano oo weydiisatay in ilaahay subxaana wa tacaala ilme uu siiyo ilmahaasna inay guriga ilaahay inay ka shaqayso inay uga dhigi doonto u gaar yeeli doonto ilaahayna waxay ka bariday inuu shaydaanka ka ilaaliyo iyadiyo dhasheedabana ilaahayna ducadii waa ka aqbalay waana tuu nebigu lahaa calayhi salaatu wasalaam xadiiskii saxiixeynka ku yaalay ma jiro kullu bani aadam yamusuhu shaydaan yowma waladatu ummu ilaa maryama wabnaha buu nebigu lahaa ilmo kasta oo dhasha hooyadii markay dhasho shaydaan baa gujiya maryamo iyo wiilkeedii ciise ahaa mooyaane nebi ciise calayhi salaam maryami waa haweeney ku caanbaxday ilaahay cibaadadiisa oo aada u cibaado badnayd bale zaahidad ahayd oo u go'day cibaado oo ka shaqayn jirtay macbadkii reer banu israa'iila wakhtigaa oo uu dhaxlay ama uu kafaalo qaaday nebiyullaahi zakariya laakiin ilaahay qur-aanka wuxuu ku tilmaamayaa haweentaasi cibaadadeedu siduu u badnayd ilaahay wuxuu abaalmar ku siiyey inay biilka iyo raashinka iska hesho iyadoo aan meel laba qaban iyadoo aan shaqo tegin meella u kacin inuu alla siiyo arsaaq diyaara iyo raashin iska diyaara waa ka ilaahay le wakafalaha zakariya kulamaa dakala calayha zakariya almixraaba wajada cindaha risqa qaala yaa maryamu annaa laki haada nebi zakariya markasta usoo galaba gabadhan iyadoo raashin haysatuunbuu u yimaadaa su-aal buu weydiiyey uu leeya weliba waxay mufasiriintu yidhaahdaan wakhtiga jiilaalkana midhaha iyo raashinkii wakhtiga xagaaga go'i jiray bay haysatay wakhtiga xagaagana kii cagsigiisa ayay haysatay yacnii wax tilmaamaya raashin meeshan suuqa laga soo iibiyeyba inaanu ahayn markuu ka yaabay buu nebi zakariya wuxuu ku yidhi maryamaay waxaan xaggaad ka keentaa yaa ku siiya raashinkan waxay ugu jawaabtay qaala huwa min cindi illaah ina allaha yarsuqu man yashaau bikayri xisaab waxay tidhi waxa kan ilaahay xaggiisu ka yimaada ilaahayna isagaa cidduu doono arsaaqa xisaab li isagoo aan u tirinin isagaa ilaahay cidduu doono arsaaqa haweenayda tan iyo karaamaadkii ka dhacay waxay ku bixisay nebi zakariye oo da ahaay aan hore wax u dhalin oo isaga iyo islaantiisuba gaboobeen oo ilaahay ku tilmaamaya waistacala ra'su shayba in madaxu ciro huray lama odhan madaxaa ciroobe waxaa la yidhi madaxaa ciro huray iyadoo la tilmaamaya yacni da-du xadkay ka joogtay ayaa alle wuxuu leeyahay subxaana wa tacaala waxay tani ku bixisay zakariya inuu isna ilaahay dib u baryo haddana uu weydiisto isagoo da-datana in ilaahay ilmo siiyo haweenaydiisiyo aan ilmo hore loogu arag oo iyana da-da gadaadiisa oo la nooca inuu hungureeyo in alla ilmo ka siin karo waayo wuxuu arkay in tanba alla raashin siiyey iyadoo aan meel laba ugu kicin dabeetana ilaahay baa wuxuu leeyay subxaana wa tacaala hunaalika dacaa zakariya rabbah baa ilaahay halkaas baa nebi zakariya alle ku bariyey qaala rabbi hablii min ladunka duriyatan ayiba inaka samiicu ducaa maryami ee karaamaadkan iyo waxan oo dhammi ka dhaceen waa maxay waxa uu qur-aanku ku tilmaamaya ay ku caanbaxday awalan qur-aanku wuxuu tilmaamayaa inay ahayd imra'a qaanita lilaah ilaahay mid u khushuucda oo cibaado badan inay ahayd laakiin astaan kalaa jirta oo qur-aanku uu si gaara ugu tilmaamayo waa astaanta ah altuhru waalcafaaf waxay misaal u tahay gabadh kasta oo dhowrsanideeda ilaashata adduunka intay joogto iyadoo ilaahay kaga cabsanaysa inuu ilaahay abaalmarkan siin karo dabeetana ilaahay markuu maryamo sifeynayo sifada ugu weyne lagu sifeeyey waxaa ka mid a wa maryama bnata cimraan alatii axsanat farjaha fanafakna fiiha min ruuxina wasadaqat bikalimaati rabbiha wa kutubih wa kaanat min alqaanitiin haweentii hilbaheeda dhowratay baa ilaahay ku tilmaamayaa inay tahy maryamada caynkana ilaahay baa imtixaamay haddii aasiya lagu intixaamay guri boqortooyo oo nimco iyo badhaada yaallo inay ahaato haweentii joogtay oo ay boqortooyada iyo nimcada iyo badhaadhihii ka doorbiday iimaan in uu ninkani ciqaabo oo la xabsiyo oo la dilo laakiin iimaankeeda ay ilaashato haddii lagu intixaamay ummu ismaaciil arsaaqoo inta cidlo la dhiga in lagaga tago ay aqbashay inay ilaahay isu dhiibto awaamirtiisa haweentanna waxaa lagu itixaamay shaygay ku caanbaxday in ilaahay ku fitneeyo oo lagu ibtileeyo waxay ahayd haweenay dhowr sani iyo inaanay ragba isarag ku caanbaxday markaasaa ilaahay wuxuu ku itixaamay iyadoo la eegayo bal halkay istaagto inay ilmo qaaddo iyadoo ninba arag gabadhii cafaafka iyo tuhriga lagu yaqaano iyo dhowrsanida marka la arko magaala aragto iyadoo uurle maxaad u malaynaysa oo iyadoo markii hore dadku ku tilmaamsamayey wanaagga inay tahay gabadha lagu tilmaamo haddii mar uun la arko iyadoo calooshu kuusan tahay oo ilma sidata ilaahay bay u sabirtoo way ka baxda oo tuuladii iyo dadkiiba way iskaga tagtay oo imtixaankii meel cidlaa buu ku qabsaday oo waxay gaadhay inay gabadh ugubo oo la yaqaano fooshu inay cabsi badan ku hayso inay meel dad joogo iskaga tagto oo bannaan u baxdo ilaahay baa wuxuu ku tilmaamaya faajaaha almakhaadu ilaa jidci nakla qaalat yaa laytanii mitu qabla haada wa kuntu nafyan mansiya laakiin maadaamay gabadhani cibaado iyo taaco badnayd ilaahay wuu farajkeedii buu usoo dedejiyey waxaana faraj looga dhigay inay geedkaa cidlada ah hoostiisa ilaahay marka hore uu ku arsaaqo iyadoo umula oo cidlo ku foolatay ooaan waxba haysanin in ilaahay ilbiyaa u jeexo oo geetimireed laydhaahaa yaro taataaba uun waxa kaaga soo dhacaya midho diyaaree laakiin taa waxa kasii cajo badan leh ilaahay inuu cirdigeedii difaacay marka iyadu cirdigeedii dhowrtay ee ilaahay kaga cabsatay ayaa ilaahayna difaacay oo wuxuu ku difaacay wax aada u khaariqa ah mucjiso kale ah karaamo kale ah waxa alla ku difaacay subxaana wa tacaala in la yidhaahdo adigu mar haddaad ka run sheegtay wixii alla ku faray xilkaama saara magaalada iyo dadka waxa la odhanayo ilmahan yarun adigu farta ku tilmaam isagaa isdifaacaye adigu waxba ha sheegine ilmahanuun farta ugu tilmaam isagaa isdifaacaya dabeetana ilaahay leeyahy faimaa tarayanni min albashari axada faqulii inii nadartu liraxmaani sawma falan ukalima alyawma insiya faatat bihi qawmaha taxmiluh qaaluu yaa maryama laqad ji'ti shayئa fariya yaa ukhta haaruun maa kaana abuuki imra'a saw wamaa kaanat umuki bagiya faashaarat ilayh qaaluu kayfa nukalimu man kana fi lmahdi sabiya qaala inii cabd اllah aataaniya alkitaaba wajacalanii nabiya ilaahay baa wuxuu leeya waxaa lagu yidhi soco oo haddaad cid un bini aadama aragto waxaad tidhahdaa anigu hadalkaba waan ka soomaye wiilkan yar un farta ugu tilmaam markay magaaladii timi iyadoo ilma sidatana war baa la isgaadhsiiye oo laysla dhex maray iyadoo la dacaayadeynayo laleeyay naabahaana mid xun ma ahayn hooyadaana mid xun may ahayne yacni waxaa loo qarinaya adigaa habaar qabta ah odayga iyo islaamta midna waxaan laguma aqoonoo hiddo umay lahayn laakiin adigaa la yimi waxaan hortaajira la imanin wiilkii yaraayee dhabta saaraabay u tilmaamtay dabeetana isagaa difaacay isagoo leh innii cabdullaahi aataaniya alkitaaba wajacalanii nebiya anigu ilaahay addoonkii baan ahay kitaab baana allaysiiyeyna baanu iga dhigay idan waa qisa tusaale u ah gabadh kasta oo mu'minada oo lafaheeda dhowrata ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu kaloo inoo tilmaamaya hooyo uu alla ilmaheedii ku itixaamay oo la faray ilmahay dhashay inay bad ku riddo dabeetana ilahay yidhi anaa soo celinaya aduu halkaa ku rid anaana soo celinaya nabiyullaahi muuse iyo hooyadii baa ilaahay qur-aanku tilmaamaya ilmay foolatay oo muuse oo yar oo ay qarsatay oo intay uur lahayd oo dhan qarinaysay oo markay foolatay qarsatay oo ilmihii dhashoo haysay laakiin dee ilmo carruuri miyuu aamusayaa sow codkiisa iyo qayladiisiiyo oohintiisa xaafadaha iyo jaarkiiyo ciduun maqli mayso dabeetana ilaahay wuxuu faray subxaana wa tacaala dil bay kala cabsanaysay in laga dilo waxaa la yidhi qaadoo badda ku rid anaa ilaalinaya baa ilaahay yidhi oo soo celinaye qaadoo badda ku rid dabeetana ilaahay baa wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala وأوحينا إلى أم موسى أن ارضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إن رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين أنا بدأ إسكجرد أو هو عبصني أو هكم رجوني anaa soo celinaya baa ilahay ilaahi subxaana watacaala oo ka dhigaya weliba rasuul kuwa la soo diray ilaahi subxaana watacaala wuxuu ku soo bixiyey fircoon iyo qoomkiisiiyoo qaaday oo haddana soo koriyey qisada waxaan uga jeedanaa waa hooye ilaahay imtixaamay oo imtixaankiiina ku guulaysatay oo ilaahay ku abaalmariyey ilmaheedii in loo ilaaliyo bal eh ilaalin qura aan ku koobnaane noqotay in ilmihii ay u baqaysay badda ku ridaynta iyada lagu soo celiyo inuu noqdo weliba mid iyada lacag lagu siiyo naas nuujisa oo naas nuujintiisii ay kharash ku qaadato oo ay fuqahaaulmuslimiin u daliishadaan hooyadu ilmaheeda naas nuujinta inay wax ku qaadan karto ilaahay baa dib ugu soo celiyey markaasaa la yidhi ilmihii ma ilaashana oo qudhe adduunna isagaad weliba kaga helaysaa kaad uga cabsanaysay marka ilahay amarkiisii fulisay waxaa ilaahay qur-aanka inoogu tilmaamaya inan walaalkeed dhibtani qabsatay oo la amray inay walaalkeed soo basaasto oo daba socoto oo ay xejiso haddana inaanay muujinin inuu walaalkeed yahay inuu iimaankeedu xejin karo oo maadaama ay amarkii ilaahay fuliyeenoo saan yeeleen inay xejiso waa ukhtu muusa ku guulaysatay inay soo basaasto ilaa iyo intay ka gaadhaysay in gurigii boqorka uu gelayay bale ku guulaysatay inay u ishaarto boqorka iyo kooxdiisa inay u og tahay islaan naas nuujinaysa weliba inankana ilaalinaysa waxaasoo dhamme waa imtixaanaad qur-aanka ilaahay wuxuu kaga warramayaa imtixaan kale haweeney habla ah oo aan haysanin cid u shaqaysa oo aabbahood gaboobay oo iyagu shaqaynaya laakiin ilaahay wuxuu tusaale uga dhigaya hadday darfigan ku dhacdaba gabadha muslimadii oo ay caa-il weydo iyo cid wax siisa oo ay noqoto inay iyadu xoogsato qaabkii u xoogsan lahayd iyo sharcigu wuxuu u ogolyahy walidaalik baa ilaahay wuxuu ka waramayaa qisasu ahli madyan walamaa warada maaa madyana wajada calayhi ummata min annaasi yasquun nebi muuse ilaahay ka waramo wuxuu leeyahy markii uu yimi biyihii madyan wuxuu ugu yimi dad ceel biyoodoo dadku xoolo ka waraabsanayaan oo laba gabdhood ay joogaan oo iyagu xoolahooda celcelinaya dabeetana wuu ka yaabo wuxuu ku yidhi maa khatbukuma hablayow idinka arrinkiinu muxuu yahay waxay ku yidhaahdeen xoolaha ma waraabsanno in raggu ceelka ka dareero mooyaane yacnii raggan meesha iyo xooggan laysku mado annagu dib baanu xoolaha iyagoo joogsanaayo marka laga ceelka la banneeyo ayaanu darka gallaa aabbahayana waa nin weyn oo da aan wax qaban karin idan waa hablo reer u shaqeeya reerkoodii aabbahood uu da' noqday oo gabay oo aanu shaqayn karin iyagoo camalka haya laakiin haddana xishmo ku darsaday aan ragga dhinac ordaynin ama aan waxaan islaamku u banaynin wadin ee iyagoo dhiba haysato haddana ogolaada inay xoogsadaan laakiin xogsigooda inaanu xishmada marnaba ka kaxaynin walidaalik ayuu nebi muuse u waraabiyey dabeetana intuu cidlo isna fadhiistay buu yihi wuxuu ilaahay lahaa faqaala rabbi innii limaa anzaltu ilaya min khayri faqiir ilahu ana waxaad maanta xoog siisay cidlaan ka fadhiyaa buu yidhi waayo isna ree tolkiibuu kasoo baxsado in la dilaabaa la rabay xoogiisiisna wuxuu ku cuno waayo cidluu geed la fadhiya hablahanina waa xoog la ayiin oo halkay taagan yihin isna wuxuu leeya ilaahu maanta wixii aada tamar iyo itaali siisay nebi muuse oo xoog badnaa oo qur-aanku sheegaya dee nin intuu feedhay inuu ka takhallusay tamartiisa oo yacni ay tusaale ugu filantahy qof intuu feed ku dhufto inay naftu ka baxdo haweenkani xaaladdii ay ku jireen iyana waxay ku talagaleen inay ka baxaan dabeetana aabbahood waxay usoo bandhigeen si xishmad ay ku jirto ugu soo bandhigeen aabbahood inuu ninkan shaqo geliyo oo iyana ay kaga nastaan camalkan ay qabanayeen qaalat ixdaahumaa yaa abat ista'jirhu ina khayra man istaajarta alqawiyu lamiin bay leedahay aabbow ninkan ha la abaal mariyo cid la abaal mariyo yacnii waxaa ugu roon mid qawiyo xoog badanoo wixii loo diro qaban kara amiina qisada tani waxay tusaale u tahay gabadh kasta oo muslimada oo imtixaankani haleelo qur-aanku wuxuu inoo tilmaamayaa runtii qisas aada u tiro badan oo aan odhan karno waxay soo arooreen aktar min halaaiin imra'a uu ka waramayo qur-aanku laakiin qadaayaadkan waa tusaalayaal aan raba un inaan tilmaamo amhila inay jiraan ilaahay qur-aanka uu ku tilmaamay oo looga dhigay tusaale gabadha muslimadii inay ku dayan karto aakhire inaanay daliil helen inay tidhaahdo qur-aanku ambiye iyo rag buu ka waramuun anana xoog rag ma lihin ama sidaa ma yeeli karno ee ilaahay iyagana misaal u keenay kuwo la jinsiya oo la noocoo la tamar ah oo ah haween mu'mineed oo ilaahay rumeeyey bale qur-aanku wuxuu inooga waramaya maanta waxaa laga yaabaa dumarka in in badan loo akriyo simanitam gruubka ama inay ragga la loolamaan oo boqortooyo iyo madaxnimo iyo kan tijaabiyaan ilaahay wuxuu ka waramayaa gabadh iyadu telin ba jirtoo boqorad ahayd gabadh iyadu boqorad ahayd oo telin jirtay imra-atu balqist ay culammadu ku sheegaan gabadha tan boqortooyadeedu waxay gaadhsiisnayd xad ilaahay yidhi wa uutiyat min kulli shay yani laf tacbiirka qur-aanku uu ka tilmaamay wax kasta waa la siiyey baa la yidhi subxaana watacaala oo boqortooy ay u baahan karto dabeetana waa gabadhu nebi sulaymaan hudhudka usoo diray waraaqda u keenay ee muddada muxaawaraadku socday gabadh aada u caqli badan bay hayd kuwii la telinayey ee ragga ahaa ee ag joogay talay weydiisa waxay tihi war maxaan yeela waxay ugu jawaabeen waxaanu nahay qaaluu naxnu uluu quwa wa uluu ba'sin shadiid walamru ilayki fandurii maada ta'muriin bay idhahdeen dad xoog badanoo wax iska dhicin karaanu nahaye arrinkana adaanu kuu daynay bay idhahdeene tale waa islaan meesha dhammaanteed haysa boqortooyadii saba arrinkana adaanu kuu daynay bay idhahdeene go-aan ka gaadh waxbaa iska dhicin karaaye laakiin gabadh fircoon ka caqli badan bay fircoon tolkii wuu halaagay iyadu se cadalaadkeeda may fiirinine waxay eegtay tolkeed wixii u dan ahaa dabeetana waxay tidhi bal horta ninkan waxaan hubinaya inuu boqortooyadoon iyo hunguridoon yahay iyo iyo in islaamnimadan iyo waxaanuu sheegaya ay ka dhab tahay walidaalik baa waxay tidhi bal hadiyad baan dirayaa waxaan eegayaa mowqifku iska taago adduun baan u dirayaa adduunka wuxuu ka yeelo adduun bay usoo dirtay nebi sulaymaan adduunkay usoo dirtayna waa kii sulaymaan lahaa qaala aturiiduunanii bimaalin famaa aataaniya allaahu khayru mima aataakum bal antum bihadiyatikum tafraxuun irjic ilayhim falana'tiyanahum bijunuudin laa qibala lahum calaa kulli xaal gabadhani ilaahay wuxuu tilmaamayaa carshigii iyo madaxtinimadii iyo wixii o dhan intay ka daadegtay inay leedahay qaalat rabbi inii dalamtu nafsii wa aslamtu maca sulaymaana lilaahi rabbi alcaalamiin ilaahu naftayda waan dulmiyey bay leedahay waxaanan u hogaansanayhay adaan kuu hogaansanay maca sulaymaan lilaahi rabbi alcaalamiin idan waa cagsiga wax maanta lagu kudha kudhaynaya dumarka muslimiinta ama madax noqotaan oo xagga sare fuushaan laakiin ilaahay qur-aanka wuxuu inoogu sheegayaa kuwii hortood xagga sare fuulay markay islaamnimadu soo gaadhay inay iskaga tageen inay ka door bideen islaamnimadoodii madaxtinimadii iyo boqortooyadoodii inay ka door bideen waxaasoo dhammi waxay ahaayeen haween ilaahay imtixaamay oo imtixaankii ku guulaystay aan tusaalayaal kale oo kooban iyana idin tilmaamo oo ah kuwo la imtixaamay oo iyana imtixaankii ku hoogay haddii aynu nidhi ilaahay qur-aanka wuxuu ku sheegay haween guri gaal oo boqor gaalan oo iyadu islaamtay oo shakhsiyad gaara yeelatay oo iimaankeeda qaadatay waa ninkeeda iska raacin waxaa kaloo alla uu tilmaamaya kuwo guri nebi jooga oo habaar ku dhacay ambiya qabtay oo nebiye qabeen laakiin aanu xaqu marin oo tusaale waa tu kastoo hoogta oo imtixaanka ama ibtilaaga adduunka laysku imtixaamayo ku khasaarta walidaalik baa ilaahay wuxuu leeyay subxaana wa tacaala wadaraba allahu maala liladiina kafaruu daraba allahu maala liladiina kafaruu imra'ata nuux waimra'ata luutin kaanataa taxta cabdayni min cibaadina saalixayn fakhaanataahumaa falam yugniya canhumaa min allahi shay-a waqiila dkhula annaara maca adaakhiliin ilaahay baa wuxuu leeyahy waxaan tusaale idinka dhigaya kuwa gaaleed waxa tusaaleyana waabaa ilaahay yidhi laba haweena oo laba nebi qabeen nebiyullaahi nuux iyo nebiyullaahi luut oo labaduba imtixaankii ku fashilay waxay tilmaamaysaa haweenayda shiikh baa qaba inaan janno lagu tegin nebaa qabayna inaan lagu tegin guri khayr badan bay joogi jirtayna inaan lagu tegin in lagu tago iimaan inay la timaado haddii iimaan laga waayo inaan cid kaloo wax ku taraysaa jirin idan waa duul gurigooda waxyi ku soo degayey oo khayr dhammaantii lagu hayey laakiin fashilay oo awoodi kari waayo inay khayrkaasi raacaan waxaa qur-aanku inoo tilmaamaya haddii laynoo tilmaamay kuwa beytu nubuwa joogaa oo khasaaray waxaa kaloo laynoo tilmaamaya kuwo halkii ay joogtay aasiya imra'atu fircawn halkay joogtay oo kala joogay laakiin iyaguna xuma u dhaqaaqay qisaa ilaahay uu kaga warramayaa nebiyullaahi yuusuf imtixaanaadkii la mariyey ka mid a nebi yuusuf nin aada u qurux badan buu ahaa dabeetana quruxdiisii baa ilaahay ibtilo kaga dhigay quruxdiisii ayaa ibtilo u noqotay ah inay ku fidmoobaan dadkii arkayay oo dhan taasi waxay abuurtay in nebiyullaahi yuusuf calayhi salaam uu ibtilaagii uu keenay inuu ku noolaado guri imra'atulcasiis ay joogto koox haweene ay degan yihiin gurigan kooxda haweenkii degan yihiin waxaa ka mid ahayd imra'atulcasiis agagaarkeedana waxaa joogay dadkii dhargay ama wasiiradii iyo agagaarkoodii waxaa la yaqaanaa marka koowaad had iyo goor bini aadamku markuu kordho markuu dhergo ayuu qooq iyo kibirka bilaaba kalaa ina alinsaana la yadqa an ra'ahu istaqnaa baa ilaahay insaanku inta ugu badan leh marka dhibtu haleesho wuu tabaruca oo ilaahay buu isu dhuldhigaa markuu si dhergo wuu qooqaa inta badanna qur-aanka waxaad arkaysaa isagoo ilaahay ka warramaya ciliyatlqowm inay ahaayeen dadka had iyo goor xaqa dadka iska hortaagi jiray qaala almalau aladiina kafaruu baa ilahay nebi kasta tilmaamaya kuwii ka hor yimid inay ahaayeen waxaa ilaahay qur-aanka kaga warramaya markaa haween guri boqortooyo joogay oo gurigu ahaa guri ladan oo dabeetana ay ku dhacday in ay ka hor yimaadaan xaqi oo u nuglaada inay xumo sameeyaan oo uu ka mid yahay inay zino ku dheereeyaan mas'alada tan waxaan uga jeedaa inaan tilmaamo oo keliya tilmaamaya subxaanahu wa tacaala haween halkay ilaahay uga mahadnaqi lahaayeen xumo ku dhaqaaqay bal ee waxay isku ceebaynayeen may ahayn haweenaydii boqorku qabay baa zino raadisay may ahayn waxay ku ceebaynayeen ee waxaa xadku caqliyadu gaadhay in lagu ceebeeyo kanay doonaysay inuu ahaa uun qof addoona oo iyana u soo bandhigtay ilaa xad ay ka tilmaamto fadalikunna aladii lumtunanii fiih walaqad raawatuhu can nafsi fastactab walain lam yafcal maa aamuruh layusjananna walayakuunanna min asaakiriin qisada tan waxa quraan tilmaamaya waxay tahay markaan soo koobo waa dad dhergay oo dheragtii ay lumisay idan qisaskaasi aan qur-aanka ka soo tilmaamo dhammaantood waxay sheegayaan dhowr masalo midi waxa weeyaan inay gabadhu shaksiyad madax bannaantay oo aakhiro inaanay ku anfacaynin gurina baan joogay amase guri gaal baan joogay ee inay tahay adigu mowqifkaad xaqa iska taagto adoo guri gaal joogana inaad hanuuni karto adoo guri nebi joogana inaad lumi karto shayga labaadaan tilmaamaya wuxuu yahay in noloshu way adagtoo wax badan oo nafta bini aadamkaa ku adag baa jira laakiin inay dhammaantood yihiin wax qofku iimaankiisu hadduu xoogooba uu ka tallaabi karo waxyaabaha ugu waaweyn waxaa ka mid a hunguriga oo ah waxa aan basharku ka waxa aanu basharku ka sabrin bale laga yaabo guryuhu inta badan biilka ha la kordhiyey yaan la kordhinin waxyaabaha isku qabtaan inay uguga badanta ilaahayna uu gabadh tusaaleyn ugu siiyey markay noqoto arrintu ilaahay awaamirtiisa la fulinayo inay aqbashay in cidle xataa inta la dejiyo laga tegi karo waa qadiyatu tawakuli cala allahi subxaana wa tacaala waxaan tusaale u soo qaadanay in imtixaanka ah hadday kuba dhacdo gabadha in kuwii caailka u ahaa ama waxsiinayay ama qaraabo ama tol ama odaygeedii ama kuway dhashay haddii laba waayo oo ay dani badday inay xoogsato inaanay marnaba banaynaynin mukhaalafaadka sharciga inay ku dhacdo ama waxa shareecadu diidanta oo ilaahay qur-aanka tusaale inoogu sameeyey kuwo saasi ku dhacday oo laakiin ku guulaystay inay xoogsadaanna ilaaliyaanna wixii alla faray subxaana wa tacaala waxaan kaloo tusaale ku bixinoo tilmaamnay haween ilaahay ilmahay dhashay ku itixaamay inay bad ku rido oo ilaahay ku abaalmariyey in iyada naasnuujintiisii lacag lagu siiyo marka ilaahay waa markiisii fulisay waxaan kusoo koobayaa galabta hadalkayga ilaahay amarkiisa inaan marnaba lagu hungoobin haddii la fuliyo maslaxo kastoo basharku is idhaahdo way kaa lumaysaana inay ka weyntay ugu horeyn maslaxada aakhiree kaa lumaysa saasi daraaddeed bay aasiya waxay tilmaamaysay wanaji rabbi ibni lii cindaka baytan fi ljanna wanajinii min fircawna wa camalihi ilaahu guri jannada iga dhisbay tiri fircoon iyo shaqadiisi iyo camalkiisa iyo wixiisoo dhanna iga nabadgeli masar iyo wixii yaallay iyo boqortooyadeeda boqortooyada masar waxaa laga yaabaa ay gabadha tani ka tegaysay inaydan sawiri karin inaan tusaale idin siiyo mooyaane waxaa ka mid ah waxyaabaha dunida maanta lagu tilmaamo alcajaa'ib asabca ama toddobada shay ee dunida ugu yaabka badan leh ee dadka dunida maanta jooga ay u daawasho tagaan waxaa la yidhahdaa ahraamu misr ahraamta baramidska ama ahraamta waxaa la yidhahda qaahiro ku yaalla waa daaro dhismaa oo qaab gaara u dhisan oo aada u cajiibo dunidao dhami daawato waa xabaalihii faraacinada ahraamtani xadaaradaasi xabaal bay u ahayd dadka dhintmaha kuwa nooli meeshay ku nool yihiin iyo boqorka iyo dadka raaxaysanaya waa kuwa dhinta halkii lagu xabaalayay bay ahayd ahraamta aada arkaysa gabadhii ahraamtaa xabaalaheedu ahaan lahayd waxay ka door biday masar iyo wixii yaallay iyo ahraamteedoo dhan waxay ka door biday in ilaahay guri jannada uga dhiso idan maslaxo la ilaashado waxa ugu roonta aakhiro waxa adduunka oo dhan haddaad weydo oo janno hesho adduun qiimo ma leh waxaan jeclay inuu hadalkaygu koobnaado se maqsuudka aan u jeeda in laifahmo oo ah waa laga yaabaa in nolosha caraaqil ama mushkilaad badan inaad ka dareentaan waa laga yaabaa tolka iyo dadkaad la dhaqanta inaad dacaayada ka dareento waa laga yaabaa inaad gurba iyo qariibnimo dareento waa laga yaabaa islaamnimadaadi iyo xishoodkaagii iyo xoogsigaagii inaad isku waafaji kari weyday waa laga yaabaa fitan tiro badan leh odaygaaga in alla kugu itixaamo uu dhibtiisu badato waa la arkaa inaad nolosha macmacaankeed iyo waxaan ka sabri weydo istira ama waxaan unbaad lagaa joojin laakiin waxaad ogsoonaataa mar kastaba inay maslaxadu ku jirto ilaahay amarkiisa haddaad fuliso inaan alla ku dayacay umu ismaaciil sidii heshay gabadh kastoo muslimada inay heli karto ilaa iyaduba nebiyad may ahayn maryamo wixii helay gurigeeda ilaahay uu ku arsaaqayay in gabadh kastoo muslimadii karaamadaasi ka dhici karto hadday toosnaato waxaan naftayda iyo tiinaba kula talinaya inaynu alle ka cabsanno oo isku dayno inaynu alle awaamirtiisa fulino dabeetana waxaan rajaynayaa akhriya adduunba inaynu liibaani doono wallahu aclamu bilahi towfiiq
daawada ay marsadaan dumarka qaarkood iyagoo dadkaa ku duuganaya midabkoodii asaaniga ahaa
bismi illahi raxmaan raxiim qofka muslimka ah waxaa haboon inuu islaamnimadiisa ilaashado intaana waxaa shareec ahaan culammadu ka tilmaamto aanan sheegin waxaan jeclahay inaan qodob ka fudud tilmaamo oo ah maxaa loo marsadaa su-aasha ugu badanee dadka maskaxdiisa kusoo degdegta waxa laga yaaba inay tidhahdo waa qurux ma jirtaa qaaciido qurux la yidhaahdo bini aadam isku waafaqsan yihiba masalan kuwa cadcadi eurubianisku midabka ugu quruxda badan la ay ka helaan waa inay kafay noqdaan ama brown cadceedda isu dhigaan way wadaan wadaan inay ismadoobayso daraaddeed gabadha reer yurubka ah dabeetana waxay tidhahdaa kaafiga inaan u ekaadoo kale kaafigu muxuu idin leegaya idinka kaafigan la cabaa kafay bay rabtaa inay u ekaato oo ay brown noqoto midabka brownka loo yaqaano kuwa madmadoobi waxay rabaan inay caddaadaan oo ay sacaddeeyaan labada dhandhankee quruxdu jirta yacni qurux wax la yidhaahdo qaacido laysku waafaqsanyay ma jirto laakiin waxaa jira wax laysku waafaqsanyay oo la yidhaahdo jamaal ilafcaal quruxi waa qofka dhaqankii khilqada ilaahay baa loo adigu waxba kama bedeli kartid abuurka allah iskale subxaana wa tacaala lama doorto maaha wax doorasho ku jira wax doorasho ku jira maaha laakiin waxa doorashada ku jira waxa weeyaan waa dhaqanka waa dhaqanka qofka waxa qurux badneeya ama waxa fool xumeeya hadduu qofku dhaqan fiican yahi gabadh kasta oo qurux loo guursado hadday dhaqan xun tahay naf badan oo yeelanaysaa ma jirto waayo aragtidu wax ma tarto ee qofka dhaqanka iyo waxa kasoo fulaa wax sheega sidaa daraaddeed waxaan idinkula talin lahaa marka hore in la fahmo horta quruxdu waxaysay jamaalka dhabtiina waa jamaal ilafcaal waa qofka dhaqanka kasoo fula ayaa ah waxa quruxda dhabta ah qofku intuu dulqaadiyey intuu xaliim leeyahay intuu cafwi badan yahay intuu naxariis badan yahay intuu dadlala dhaqan badan yahay dhaqamaatigiisa qofku siduu u egyahay baa quruxdiisa sheega laakiin wejigiisu siduu u egyahay wax badan ma sheegto kaasi waa qodobka koowaad oo runtii u baahan walidaalik buu nabigu calayhi salaatu wasalaam markuu sheegayay gabadha sababaha loo guursado wuxuu tilmaamay raggu waxyaabaha ay dumarka u guursadaan inay ka mid tahay hunguri dhaqaale inay haweentu lacag haysato isleeya dhaqaalaha ka agdhawaata inay ka mid tahay qurux laga yaabo inuu isleeyay gabadhu way qurux badan tahe midabka iyo quruxda badan aad aragti waxaa laga yaabaa inay ka mid tahay xasab inay reer ciliyatulqowma magaalada reeraha ka tilmaamaan ama dhaqan ama wax lagu soo sheegi jiray ee markaa dadku uu maamuuso inay ka tirsantay waxaa la arkaa buu nebigu yihi inay tahay diintu waxa loo guursado talabixin nebigu wuxuu ku bixiyey fadfar bidaati diini taribat yadaak buu yidhi ta diinta fiican yacni ta dhaqanka fiican guurso ayuu nebigu sheegay ragga markii la tilmaamayay yacni haweenku iyana waa la mid ragga maxaa ay u guursataa nin waa nafsi lasbaab inay qurux ku raacdo inay adduun ku raacdo inay magac iyo maamuusuu leeyahay ku raacdo laakiin iyagana wuxuu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam idaa jaa'akum minman tardawna canhu diina wa khuluqa war hadduu idin yimaado min diintiisa iyo akhlaaqdiisa aad raalli ka tiid fasawijuuh buu nebigu yihi u guuriye ninkana waxa lagu qiimaynaya inuu dhaqanka iyo akhlaaqda noqdo idan uga horreyn waxaan odhan lahaa quruxi waa dhaqan iyo diina maaha midab kaasi waa qodobka koowaad qodobka labaad ilaahay wuxuu ku tilmaamay inaanay bannaanayn khilqada in la bedelo in dhagaa la iskoogooyo in midabka la bedelo waxaas inay mamnuuc tahay walidaalik baa waxyaabuhu shaydaan ku ballan qaaday inuu yeeli doono bay fala yugayirunna khalqa allah waxyaabuhu fari doono ayay ka mid ahay saa daraaddeed culammadu waxay leeyihin ma ammaana laakiin aan dhan kale masalada kasii tilmaamo caafimaadkaaga siday ku tahay se maanta markaad dhalaasho dhowr bilood kadib dhalaalkaa ma wadaysa waxaa xaqiiqaa inaad u bantaallo in kansar kugu dhaco inaad cadceedda jidhkaagu xamili kari waayo in xanuunno badanoo maanta jidhkaagu midabka uu leeya uu difaacaa aanu difaacmi doonin waxaa hubaala in yar dabadeed inaad ka calaacali doonto waxaad maanta isku dhalaalinaysa intaynan islaba gaadhin diintu waxay ka qabto waxaan leenahay caafimaad ahaan maxay ka sheegeen dadkii waxaan sameeyey ama kimistis ha ahaadaan dhakhaatiir ha ahaadaan waxa kani maxay ka sheegeen dhammaantood way ka digayaan walidaalik baa wadamada qaarkood waxa ugu badan ee dhulkan laysku mariya ay mamnuucba sidooda ka yihin inay soo galaan laakiin waddankeenani ma leh cid wax mamnuucda iyo cid wax reebtaba mid suna iyo mid boysina iyo mid waliba way timaataa waa laga yaabaa laba usbuuc inaad caddaato laakiin waxaa la hubaa inaad aada u arag xumaan doonto haddaad sii wato idan qurux dhowr usbuuca oo arag xumi ka dambayso waxa ka roon adoo khilqada alla ku siiyey ilaashada oo iyada nadaafad iyo wixii alla kuugu talagalay ku ilaashada waxaan leenahay markaa dhaqan ahaan kuma fiicna oo diin ahaan kuma wanaagsana oo caafimaad ahaan kuma wanaagsana oo ka saddexaadna waa kish waa khiyaamo waxaanu ahayn qofka muujistaana waa kii nabigu lahaa wuxuu la mid yahay maxay soob zuura ama waxaan khayr lahayn qof gashaday yani waxa weeyaan waa kish ku jira waxaanad ahayn oo aad dadka isugu tusayso ama guur ha noqdo ama cid ha noqoto waxa waxaan xaqiiqo ahayn oo aada muujinayso ama hadduu yahay waxay gabadhu isku qurxinaysaa wixii alla baneeyey yaan caafimaadkeedana wax yeelaynin ama qasil ha noqdo ama xinno ha noqdo ama dhir kale ha noqdo ama wax laysku nadiifiye ha noqdo ama shaamba ha noqdo ama wuxuu doonaya ha noqdee waxaan khilqada wax ka bedelayn laakiin nadiifinaya hadduu yahay waa wax loo baahan yahay qofka muslimkaana u banaan wallahu aclam
duwarku ma daawan karaan kubadda cadka ee ciyaaraha